بسم الله الحمد لله الثناء لله العظمة لله الشكر لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لحدا يا سقالات كتابك اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان باب ذكر حديث أم زرع gabadhii la dhihi jiray umu zarci xadiidkeedii xadiidkii loogu magac daray sheegiddiisa iyo xusiddiisa baabkii lagu sheegay weeye waa xadiidu caaisha radia allaahu canha qaalad waxay tiri jalasa waxaa fadhiistay ixdaa casharata imra'atan ixdaa casharata toban iyo kow imraa min imraa koob iyo toban dumar ah baa isku yimid oo shir u fadhiisay shir shir bay u fadhiiseen waxay ka dhigan tahay jalasa jamaacatu ixdaa casharata jamaaco koob iyo toban ah oo dumar ah ayaa fadhiistay fatacaahadna way cahdi cahdi tameen cahdi bay galeen naftooda cahdi ballan bay laasimiyeen cahdi bay laasimiyeen wa tacaaqadna way kala guntadeen run mid kasta waxa laabteeda ku jidha haweenay kastoo kow iyo tobankaa ka mida cahdi ku qaad inaa sheegaysa aadan qarinayn sida wax yihiin inaad sheegto cahdi ku qaad cahdi bay ku qaatay waa kala xirteen allaa yagtumna inaysan qarin min akhbaari aswaajihinna xaal uu ka ahaaday nimanka qaba wararkooda shay-an waxba nimanka qaba wararka la xiriira midna inaysan qarin ninkeeda warka la xiriira kow iyo tobankooda ballan gala waa xadiidka waa xadiid cajiiba waxaa weeye gabar kastoo kob iyo tobankaa ka mid ah inay waxa ay ogtaho qalbigeeda ku jira ay sheegto oo ninkeeda warki warkiisa ah iyo akhbaarta la xidhiidha san waxba qarin cahdi haddii la galo waa la fulinayaa marka qaalat iluulaa tii u horeysa waxay tiri mar haddii ballankaa la galay midunbaa bilaabaysa moogta tii horeysa waxay tiri zawjii aniga ninkaygu waa ninka iyada qaba ninkeedii bay ku bilowda waxay tiri aniga ninkaygu laxmu jamalin awr hilibkii oo kale weeye neef geela rati hilibkii oo kale jamalkaasoo hafin weyd ah caata ah hadduu kathun idin godana laxmigaasoo kathun weyd ah caato ah kaasoo weliba hilibka caatadaayo calaa ra'si jabalin buur dhaladeed saaran gabdhahan waxaa laga yaabi doonaa aftahanimadooda balaaqadooda luqada say u cabirayaan iyagoo aan waxba ka tegayn ereyada kooban oo ah jumal cajaa'ib ah oo luqada carabiga cajaa'iba bay ku hadlayaan garamerka hadda wax la dhaho kale ah bay ku hadlayaan waxay tiri waa ninkaasoo wuxuu ka dhigan yahay rati hilibkii oo buur dhaladeed saaranoo laa sahlin buurku mid sahlan maaha caataba ha ahaadee buurta haddii ay sahlan tahay in la koro oo fayurtaqaal la koro oo inta la fuulo dee laga soo qaato meel la kori karo maaha walaa samiinin mid cayilanna maahao fa yuntaqalu lasoo rarto oo lasoo qaato gabadhaas warkaa intaa saasaan idinku sheegay saa u fahmay tiri dadka markala yaqaana ereyadu waxay xambaarsan yihiin ilaa warka qofna waa loo kala dhigdhigaa qofna waa loo dulmaraa aa tii ammaanaysana way dulmarin tii ninkeeda ceebay wax ka sheegaysana way dulmarin war cad bay sheegin laakiin hadallo waaweyn bay ku cabiraysa gabadha kuwaad waxay leedahay waxa weeyaan ninkan ee iyada ninkeeda ah bay tilmaamaysaa tilmaantay ka bixisay muxuu noqdo waxaa taqaanaa neef caataa hilib caataa buur dhaladee saaran buurtu in la korana aysan saalanayn waxay saas oo kale saasuu ka dhigan yahay macnaha hilibkaas oo caatada ah oo bantarka ah oo meel kore saaran wax la daneeyo oo lagu dhumiyo in buurta la koro mawow mudan yahay ma mudna waayo sidaasoo kale weeye bay leedahay ninkaani nin habboon maaha nin fiican maaha sidaa weeye xaalkiisu qaalat itha- qaalat ithaaniyatu tii labaadna waxay tiri zawjiyi aniga ninkayga bay tiri laa abuthu ma faafinayo khabarahu warkiisa anigu warkiisa ma dhexgelayo ma faafinayo inii akhaafu waxaan ka yaabayaa bay tiri haddaan dhex galo allaa adarahu inaan waxba ka tegin halkaa iiga xir warka ma maqasho ma dhexgeli karee haddaan dhex galo inaan kaba ka tegi waayaan ka baqayaa in adkurhu haddaan sheego adkuru waxaan sheegayaa in adkurhu adkur cujazahu wa bujarahu ereyada cabiri arag haddaan xusaba waxaan xusayaa cujarahu ceebihiisa daahirkaa iyo wa bujarahu ceebihiisa baadinkaa haddaan dhex galo waa ku dheeraanayaa faalla dheer oo aanan ka gaari karin weeye warkiisu haddaan dhex galo marka ceeb daahira iyo mid baadinaba waan sheegayaa marka warkaa ma haddaana mar dhammayn karin isku faarfaari mayo maba bilaabayaba maba bilaabayaba marka halkaa iga jooji weeyaan ceeb oo dhan baa ku dhan weeyaan waayo halkaasay fariisisay oo ceeb kore iyo ceeb hooseba waa jiraa weeye wax la dhihi karo ceebtaa keliya uu leeyahay maahee waa war aanan dhex geli karin weeye warkiisu waa labo qaalat ithaalithatu tii saddexaad waxay tiri zawjii ninkaygu alcashanaqu waa mid dheer waaye aad u dheer weeye dheerarkii la yaqaano faa'iidada lahaa maahee waanu iska dheeryahay in aan diq haddaan hadlo udallaq waa lay fureen juu haddaan dhaho waa lay furaya afkiisa furiin baa hushimaha u saaran waa in iskod haddaan aamusana ucallaq lay xireen mucallaqaan ahay kal mucallaqati haddaan hadlana waa furniin haddaan kalena gabar nin haysata maahi mucallaqaan ah halkaa wax kasoo laalaada un baan iska ah cirka kasoo laalaada dhulkaan lugaha ku hayn warkiisu intaas ku kooban yahay marka alcashanaq waxaa kaloo la yidhaahdaa waa mid iska dheeraadoo dabeecadna xun marka dherer nafcila maahee waa dherer bilaa nafca nafaca waayo haddaan hadlo waad furniin haddaan aamusana mid nin haysata maahe mid madax bannaanna maahe waayo nin laga haybaysto oo markuu meesha joogo oo haddee aysan hadli karin na waa lagu tilmaamaa waa ersheegad xeel dheer qaalat iraabicatu tii afraad waxay tiri zawjii aniga ninkaygu ka leyli tihaamata waddanka tihaama la yidhahda hameenkiisa oo kale weeye waddanka cimiladiisa ma taqaanaa adoo tihaama jooga hameenna ay tahay hameenka tihaama hameen aad tihaama joogtid oo kale weeye laa xarun mid kulul maaha walaa qarun mid qabowna maaha qaafkama kor dhigo qurun mayo idin qor mid qabowna maaha walaa makhaafata wax cabsiya ma jiro markaa la joogtay bay tiri ninkayga walaa sa'aamata noogna maba jiraba warku waa yari gabadhan waa gabadhii u horreysayoo waxaa maantay iyadaiyo mid kalaaba waxaa maana sheegi doonaba gabadhan waxay leedahay meesha tihaame la yidhaahdo oo dhulka xijaaz maa nazala can najdin min bilaadi alxijaaz baa tihaame la yidhahda ninkaani marka hameenka halkaasa waa hameen cimilo wanaagsan oo iska raaxaa kulayli qabow ma jiro iska macaan ninkaani waa saas oo kale ka leyli tihaman baa ku idhi waayo walaa makhaafata walaa sa'amata aamin baan ka ahay sharkiisa ninkan noogna maba jiro la noolaanshihiisa wax aad ka daalaysid oo ka noogaysid ma aha qaalat alkhaamisatu tii shanaad waxay tiri zawjii aniga ninkaygu in dakhala hadduu guriga soo galo fahida waa haram cadaynayaa wa in kharaja haddou baxana asida waa libaaxyeynayaa walaa yas'alu mana weydiiyo camaa cahida wuxuu ogaa cidna ma weydiiyo ninkan waa la ammaanay isagana gabadha shanaad baa shi- ninkan gabadha shanaad buu qabaa muxuu maxay muxuu yidhi waxay tiri haramcadka ficilkiisa oo kale oo samaynaya ninkan haramcad buu shabaha haramcadku waa hurdo badan yahay soo ma guriga markuu soo galo hurdadiisaa badan halmaan buu kaga sugan yahay guriga inuu macnaha dabagal ku sameeyo wixii alaab la waayey wixii alaab dhumay wixii alaab la qaatay waxa yaalla waxaas baddaa ma galo waaba ka hurdaa marka sida haramcadku uu shabahaadoo kale waxay carabta ku mahmaahaan anwam min fahdin haramcad waa ka hurdo badan yahay hebel hadduu baxo asida waa libaaxyeynaya waaye markuu dadka dhex u dhex baxo ama dagaalka markuu galo dagaalla iska jiree kaana kalasad libaax unbaad moodi waaye walaa yasalu camaa cahida waa maxay wuxuu ogaa wax cidna ma weydiiyo wuxuu guriga ku ogaa alaab iyo maal iyo waxa waa anigi keenayo waxa waa ani idin siiya waxaas oo taa hadda keenayo waxaas cidna ma weydiiya ninkaani ha walaa yasalu cama cahida ha wuxuu ogaa cidna wax kama ma weydiiyo hore uga gudba waaye hadduu galo guriga fahida waa xagga hurdada wa in kharaja asida walaa yasalu cama cahida qaalat isaadisatu tii lixaad waxay tiri zawjii aniga ninkaygu bay tiri in akala hadduu cuno cuno loo keeno lafa waa leefaya waa baabi'inaya cunada wain shariba hadduu cabana ishtafa waa hinsanaya kaba ka reebi mayo wain idajaca hadduu jiibsadana iltafa waa isduuduubaya walaa yuuliju ma geliyo alkafa calaa casha iyo kafka iyo gacanta xagga iyaga uma soo dhigo liyaclama inuu ogaado albatha xaajada xagga iyagana gacan lama soo aado warkiisu intaas ku kooban yahay gabadhan waa gabadhii lixaad cunno badan buu ninkan cunaa bay leedahay weliba cunno badanoo waxa weeye maca takhliidi min su- sunufi noocyada cunnada oo kala duduwan buu u baahan yahay waxnana ka reebimayo hal nooc ma cuno intaasoo noocaa la keenin waana wada dhammaysan hadduu cabbayana ishtafa istawcaba wax allaale wixii ku jiray sharaab waa dhammaynayaa waaye hadduu jiifsadana iltafa waa isduuduubayaa halkaa guriga dhinaca buu isduuduubaya oo busihiisa iyo go-isa wanaya isagoo keligiis reerkiisana ka fog waa ka jeensaday reerkii wey marka gabadhaani macnaha waxaan la murugeysnahay weeye dhibtay haysata warkuna waa suran yahay walaa yuulijul kafa kafka ma soo geliyo macnaha ma soo taago liyaclama inuu ogaado albatha inuu ogaado waxay gabadhu ku sugan tahay oo tiinaanyo ama dhibaataa si uga zuuliyo gacanta xagga uma soo dhigo ama waxay ka dhigan tahay wuu seexdaa qof caajisa hurdadiis oo fashilmay oo daalay oo wahsanaya arrimaha in wax la iska weydiiye ay ahayd cidna ma weydiiyo muhiimka ahaa naxariis daray ku sheegaysaa hadduu arko iyadoo xanuunsan gacanta xaggeeda iyo maradeeda uma soo dhigayo si uu xogteeda u ogaado seetiin u yidhaahdo marka waa maxay nin xun bakiila cirweyn waxa weeye dhaqankiisu xun yahay reerkiisa markuu la joogo weeyaan carabtuna qofka cunada badan cunidda badan oo cabidda badan waa caayaan waxay jecel yihiin qofka cunada yar oo cabidda yar jimaaciisuna badan yahay bay ragga jecel yihiin oo reerka awooddiisuna ku badan tahay isagoo aan cunno badan iyo cabitaan badanba isticmaalin waaya lidalaalatiha calaa sixati dukuuriyati wal waxa weeye fuxuuliya waaye faxli macnaha ninnimo iyo ragannimo iyo waxaas bay tusinayaan mar haddii cunadii cabadiina yar yihiin awooddiisuna badan tahay qaalat il- asaabica gabadhii toddobaad waxay tiri zawjiya aniga ninkaygu hayaayaa u weye waa mid hooga ah ow cayaayaa u waa mid caajis dabaaqaa u waa mid arrimuhu iskaga darmadaan iska daboolaan kullu daa'in xanuun dhammaanti lahu isaga daa'un xanuun ba u yahay xanuun ka soo jiraa waa hayaa xanuun jiraa ma jiro ilaa waa xanuun ba u yahay shajaki waa ku waa ku daqrayaa madaxu kaa daqrayaa aw fallaki waa ku dhaawacayaa aw amase jamaca waa ku jamcinayaa kullan mid kasta labadoodaa ka mida laki adiga iskugu kaa diraya inuu madaxa kugu dhufto iyo inuu jir kale kugu dhufto iyo inuu labadaba iskugu kaa diro waa mid howlahaas nin yaqaan weeye bay leedahay marka khayaayaa-u cayaayaa-u dabaaqaa-u arrimahan waa arrimo cajaa'ib waa mid iska hoogaa waxa weeyaan waxaa moodaa jahli nin nin la daboolay oo khayaayaa u ah waxa qofka hareeyo mugdiga ka dhigoo kale qofaan meelna ku hanuuni karin waddana qaadi karin mugdi oo kale ah ama khayaayaa wey waa nin sharka ku ku ku foorara min alghayi hooga ah alladii huwa alkhayba fasawfa yalqawna ghayya soo mahayn ninka waa saasay leedahay ow cayaayaa waa mid caajis waxma bacrimin karin ciniin ah dumarka u tegi karin dabaaqaa wey mid arrimuhu iskaga darmadaan axmaq ah oo hadalka kan ka caajiza wey markood cuna hadla bushimihi isku dhegaya ama waa ninka noocaas kullu daa'in lahu daaw xanuun kastaana xanuun ba u yihi ummadda xanuunada kala hayhaya baa isaga iskugu yimid weeye kullu daa'in baa lahu daaw waaye waa dumar ballamay haddii waxba qarin mayaan dumarku waa iska sheekaysaan marmar waaye shajak madaxu kaa daqrayaa wey tan hore shajaaju ra'si kumaad arag fiqiga waa dhaawacyada madaxa oo ilaa tobanka gaara noocyada kale ah aw fallak jirka kalew kaa dhaawacaya waaye aw jamaca kullan lak ama mid kastoo labadood ka mid a wuu iskugu kaa geynaya waa dhibaato un ninkan xaalkiisu wa kaas gabar kasta hal sadar qaar baa sadar ka yar kusoo koobaya warka waxayna sheegayaan war weyn qaalat ithaaminatu tii sideedaad waxay tiri zawjiin ninkaygu almasu taabashadu masu arnabin bakayle taabashadii baa moodaa war riixu urta iyo caraftuna riixu zarnabin zarnab oo kala mooda intaa yar ay kusoo sadar barkii bay war weyn ku sheegtay ha wataajkii markuu ka qabto sheekh mansuur caliyu naasir taajuljaamici lilusuul wuxuu dhihi jiray gabdhahan warkooda iyo fasaaxadooda iyo balaadada iyo cajaa'ibtooda waxaa laga siday u hadleen baa laga garanaya gabadhan waa gabadha saga sideedaad arnab waa bakayli waa bahal taabashadiisu waa jilicsanta dhogortiisa iyo wixiisoo dhan waa jileec waaye taabashadiisu waa saas oo kale waa ji raaxa leh urtiisuna riixu zarnab oo kale wey waa nabaab udug badan oo cajo badan kaa weeye marka waa dabeecad wanaagsan yahay waa nin dhinac dabacsan waa nin nadaafad badan carabta xoojin nadaafad badan diibka iyo waxaa isticmaala waa nin cajaa'iba bay leedahay qaalat itaasicatu tii sagaalaad waxay tiri zawji aniga ninkaygu rafiicu lcimaad wey cimaadkiisa iyo tiirkiisu midow dheer yahay cimaadulbeyt maxaa la dhaha guriga derbigiisa iyo tiirkiisa soo maa cumud j- cumud soo tiirar maaha tiirarka guryaha lagu taago gurigiisu ninkaani waa guri mee sharaf badan waa nin qoomkiisa macnaha sharaf ku leh ama gurigow degan yahay baaba rafiiculcimaada sida martidu u arkaan haddaa meel kooda degtid ama meel dheer degtid bidhaantaadu ka muuqanayso cid kas ha ay soo aragto ay tahay si martidu usoo aragto ninkan gurigiisu dabaqaasi gurigaas lama dho gurigaa dheer halkaasaa laga arkayaa waa loogu talagalay waa ninka deeqsiga ah dadka danaha le ha arkaan martidu ha aragto dadka deeqsiyaashaabaa saa sameeya meel fog inay ka muuqdaan dadna meel luuqoo aan la arkayn bay degaan moogta si aan loo helin oo waddooyinkao dhan ka fog oo khatar ah marka meelahaasoo kale ay ku leexsanayaan waaye qofkii doonaaba dhinac uu dhaafaya waaye طawiilu najaadi weye ninkay wata طawiilu najaadi hubqaadidiisu mid ay dheer tahay seeftiisa xarigeedaa dheer mataqaanaa dee waa nin dheer siliska iyo xariga iyo qoriga sidadiisa iyo qo- ninka dheer waa inuu xarigga u dheereeya soo ma ha haddou gaaban yahana dee wuxuu inuu xarigga soo gaagaabso marka waxay leedahay waa طawiilu najaad ha jooggiisaa ninkan dheer ayib waa nin dheer wey joog dheer waa ninku marka waa la ammaanaa dherarkaas intaa keliya maahe cadiimu ramaadi dambaskiisu midow weyn yahay wey dambas weyn waa meesha dhooban waa deeqsi wey martibaa isdaba marayso galoobaxays hilibka iyo khubsiga iyo kimista iyo dabka la shidayo iyo xaabada dambaskiibaa iska batay macnaha carabtu meesha ku dhihi lahayd ninkan waa wax bixin badan waxa leeyahay waa ninkan waa dambas badan yahay warka waa la fahmay dambaska wixii keenay sabab oo ka noqday waa wax lagu kariyey lagu bisleeyey wakaa dabkiisa lama baktiyo weeye habeen iyo maalin martidu ha soo arkeen wakaa habeenkii ha soo muuqdo meelaha sarehe dabka ha la saaro inta gacnaha dabka lagu qabto saas ha la yar yidhaahdo si dadku usoo arkaan haddaa saas gaariga leyrkiisa iyo tooshashka iyo waxaa dhahdaysoo meelo ka muuqan maya dab dad wadwataa saa gacnaha kor ha ugu taagaan ninkaani waa ninka noocaas waxaa ka daran bay tiri qariibulbeyti gurigiisu miduu u dhow yahay weeye bay tiri min annaadi meesha lagu shiro meesha lagu shiro baa gurigiisu u dhowi naadiga waa gurigiisu u dhowyah almuntada annaadi waa majlis lqowm dadku meesha fadhiisaan ninka waa ninku waa sayid waa nin madax gurigiisa waxaa lagu soo dhoweeyey meesha lagu shiro leanna lagama maarma ninkan ilaa dadka martidaana meesha dadku ku shirsan yahay bay imaanayaan markay yimaadaan war gurigan tagaa la dhahaya waaye wadinka kama maarane gurigiisa agtiisa inooga dhisa meesha lagu shiro ninkaasi waa ninka noocaasa bay tihi qaalat alcaashiratu gabadhii tobnaad waxay tihi zawjii aniga ninkaygu maalikun waa maalig ninkan maalig baa la yidhaahdaa wamaa maalikun maalig muxuu yahay ma maalig baa taqaanaa wamaa adraaka malxaaqatu so malxaaqatu malxaaq waa in lagu sheego wamaa maalikun maalikun ninka maaliga bay tiri khayrun min dalik wax allaale waxaa sheegtay waa ka fiican yihi xataa kuwii soo ammaanay raggooda waa ka fiican yihi lahu ibilun ninkan geel buu leeyahay geel mayaa sheegteen marna geelaasoo kafiiraatulmabaariki fadhigiisu tiro badan yahay geelu markuu gebran yahay oo bariisanayo oo saa inta loo soo xereeyey oo saas u wada yaa fadhiyo waa geel tiro badan waa u soo xerooda ninka geelaasoo qaliilaatulmasaarixi foofkiisuna yar yahay soo gelidda xerada caawa waa badan yahay subaxii soofidiisuna waa yadha oo maxaa jira dee intaasoo neefo caawa soo hoyatay baa la wada qalay oo la wada gowracay geelii badnaayoo yimid koox la qalay baa ka haraysa subax kasta waidaa samicna markay maqash samicna markay maqasho markay maqlaan ibishu sawtal mizhari gambaleelka iyo dawankan codkiisa martidu markay timaado loo garaaci jiray markii geelu codkaa maqlo ayqanna ibishu waxay yaqiinanaysaa annahunna ibishu ha- inay iyagu hawaali ku hal- tahay mid halaagsamaysa geelu mar hadduu maqlo koorta ama jaraska dhawaqaas gambaleelka geelu wuxuu iska fahmayaa caawa in geela in ka mida halaagsamayaan la qalayo oo meesha werjiro oo wax la qalayo geelii baaba bartay geelii baaba bartay ninkaa maaliga maalig baa layaa ninkaan bay ku leedahay maalig waayahay geelii marka waa sidaas martidaasaa saa looga dherjinaya geeliiba uga caado yeelay marti hadday timaado in loo qalo ilaa dadku kuwa u roonroon marakan martida ariga u qalaan haddayba qalaanba Ha, laakiin ninkan geel unbuu qalin waaye waxbaa la gargaraacayaa dawana waxyaala noocaasa khalaas geelii baaba fahmayo marka inay tahay manxuuraatun hawaalik mid la wada gowracayo halaagsamaya qaalat alxaadiyata cashar casharat gabadhii kow iyo tobnaad waxay tiri waa gabadha xadiidka wadata umu zarci baa la yidhahdaa xadiidkaa loogu magac dara war badan bay ka wareegaysaa iyadu zawjii aniga ninkaygu way tiri abu zarcin abu zarci wey famaa abu zarcin abu zarci muxuu yahay anaase wuxuu lulay min xuliyin xulli yaa iyo jawhar iyo dahab bow udunaya labadeeda dhegood ka lulay mid soo sheegatay warkaan ma jiro mogta xullida laisku qurxiyo bow dhegahayga ka lulay wa mala'a wuxuu buuxshay min shaxmin xayr buu ka buuxiyey cadudaya labadeeda cududood waa cayile noloshiina halkaa ka garo wa bajani waa iqadariye fabajixat waxaa weynaatay ilaya xaggayga nafsi nafteyda waa u sharfay saan waaba isla fiicnaaday oo waa waa anigii baaba qadar iyo sharaf isla yeeshay ninkan warkiisu ma jumlo jumlo aan u qaadanay waa war dheere saana hadha ugu soo wada noqon ninkan abu zarci magaciisay sheegtay misna famaa abu zarci way ku celisay waxay tiri waxaanoo xulliya oo dhagahayga ka lula oo ka dhaqdhaqaaqaya cududahayga wuxuu ka buuxiyey xaydh waaye labada cududood mar hadday cayilaan qofka inta kalena waa cayilan yahay mogs wabajani ninkaani waa i weynay markaasaa anna islaba weynaa isla fiicnaada waay xaalku waa saas sii wad marka waagi hore xaggee iska heleen oo isku soo biirayeen wajadanii waagi hore wuxuu iga helay fii ahli khunaymatin xoogaa ariyarow ah ehelkiis reere xoogaa yaroo ariya haysta baanu ahayn kaasoo bishiqin meel geesa ku xeraysan ari weyn haddaa haysatidee cidda dhexdeeda iyo xero weyn iyo xaafadaha baa xoogaa yara reerka haysana meel yaroo xero yaroo edeg yaroo saas ugu luuqayaa moogta marka reere waxaan iska ahayn bay tiri ninkaan markaan is helaynay xoogaa yaroo ariyaan haysan hanti maana haysan dad iska cayroo aan xoola haysan ayaanu ahayn ari yar baa haysan waayo arigan carabta waxba kama soo qaadaan war muxuu yahay ari bay leeyihi ama bishiqin buur dhinaceed gol yar gol buur geeskeed baan iska deganay mar dee ariguna yar yahay yaa iyana dad yar yihiin meel iska babac yaraan iska deganayna waa lagu sheegay ama nolol ciriiriyaan ku sugnay fajacalanii wuxuu i yeelay markuu i guursaday ninkan isaga ah wuxuu i yeelay oo i geeyey fii ahli sahiilin farda ehelkeed wa adiidin geel ehelkiis wa daa'isin beero wa munaqin qalabka raashinka lagu haadiyo o lagu nadiifiyo reero beera leh oo geel leh oo farda leh ayuu ii geey fii ahli sahiilin waa codka fardaha adiidin waa codka geela geel raran awrtu markay raran tahay oo culays wado oo sida ay maaragtay u guuxdo u cidoo kale ah adiid waay wadaa'isi waa raashinka goobgoobta waaweyn la iskugu keeno oo si sum sabuulka looga bixiyo oo halkaas uudadka meelaha waaweyn la iskugu keeno iyo wamunaqi waa waxa lagu nadiifiya raashinka oo qubka iyo qolofka looga qaado marka waxaan hadda joogaa bay leedahay fardo geel zarci waxaas baan dhex joogaa oo ninkan baa reerahoodu si- waxaan ninkan adduunkan isagaa haysta iyo reerahooda fa cindahu ninkan a- abuzarciga agtiisa ayaan aquulu qowlaayo hadal baan dhahaa falaa uqabaxu layma qubxiyeeyo yaa weji u- waa qabaxa kilaaho iyo wejigaa gube iyo een, maxaa ku hadlaysaa iyo weligay lama dhahayt agtiisa waa iska hadlayaa oo sheekaynaya waa sax weeyaa laleeyahay waarqudu waa seexanayaa fa atasabaxu waa iska barqimaysanaya inta seexdo shaqaa dad baa shaqaala jooga weye reerka aa aroortii meesha ku jirmaad iyo maaha suuqa iyo jikada waa iska seexanayaa fa atasabax waa iska barqa seexan lay toosin mayo dad baa shaqada iga xiga weye shaqaalaa jooga meesha ninkan shaqaalaa reerka u keena wa ashrabu waa iska cabayaa fa ataqannaxu intaan cabbo sharaabka ayaan ka wabxayaa ka dhergayaa waaye waa sharaabka tartiib loo cabo oo tirada badan waa mar hadduusan yarayno hal mar wax la hiinsanaya ahayn waa sidaas marka ataqanax gabadhan saas bay ninkaas ka waranta way iska cabaysaa ilaa meelay marse sharaabka ay weydo horta ninkii waa idiin sheega reerka xabad xabad baan usoo qabanayaa bay leedahay kuwii hore ma soo qaban ninkan mayaa taqaanaan hooyadiis baan idinka warramayaa tiri ummu abi zarci ninkan abi zarci la yidhaahdo hooyadiis fama ummu abi zarci ummu abi zarci maxay tahay cukuumuhaa armaajadeedu mise boorsadeedu radaaxun waa mid weyn meesha hooyooyinku dharka iyo alaabta ku gurtaan yaa taa weeyaan cukuumuha alcukuum alawciyatu latii fiihaada cunadaa lagu gurtaa alaabtaa lagu ritaa meesha alaabta lagu rito magacaad u taqaanidba radaaxu wey waa mid weyn wey waaya alaab baa ka buuxda meesha wa beytuha gurigeeduna ma- maamadaas fasaaxu waa guri waasaca maamada intaas kusoo koobay bay ku leedahay labadaa kelimo ibnu abi zarcin ninkan gabadhan umus- een, gabadhan ka hor dee inuu reer hore lahaa baa garanaysaa ibnu abi zarcin abi zarci wiilkiis fama ibnu abi zarci madjicuhu jiifkiisu kamasalli shadbatin lan caw ah siibideed oo kale wey geedkan falagta cawdii dee waa horaa u dambaysa anaga lafteeda waa horaa igu dambaysa cawdii een, girmaha dee cawdaa laga samayn jiray geedaheeda laanteedu dee wax yara soo dhuuban saas hal mar loo soo siibayaa waa ninkan waxa weye nin dhuuban oo meel ballaaran iyo meel weyn oo guriga oo ka sexday ugama baahna meel yaroo dhuuban baa ku filan ninkan laan cawi siibideed ama laan timireed hal mar saa laan loo soo siiboo kale weeyaan wayushbicuhu xagga cirkana dheregta waxaa dherjinaya diraacul jafrati waxar yara waxar yara dhudhunkeed haddii loo dhiibo intaasu ka dhergaya ma cir weyne bintu abi zarci gabarow dhalay wey abi zarci gabadhiis fama bintu abi zarci dawcu abiihaa wa dawcu ummihaa wa milu kisaa'ihaa wa kaydu jaaratihaa wal waxay war halkaa gabadhaa sheega saar gabadhaani waa dawcu abiihaa aabbaheed mid adeecda adeecidda aabbaheed wey wa dawcu ummiha hooyadeedna mid yeesha wey dhaganugey wa milu kisaa'ihaa maradeeda mid buuxisa weye qof dhuuban oo caataayo marada ku dhex dhacaya maaha waa qof maradeeda dee maradii ay maar jirkeedu dee buuxinayo waaye waqaydu jaaratiha deri gabadha deri sadeedana mid ka caraysiisa weye iyadoo wixii dhaqday wixii nadiifisay wixii xaaqday wixii karisay wixii baa kuwa kale toosaya gabadha derisadeeda marka waa iska xanaaqaysaa tanna shaqadii waa qabsatay tanna een, hadda u hor leh gabadha ninkan gabadhiisu waa sidaas waxaa ka daran oo ammaanta ay kusii dadha jaariyatu abi zarcin abi zarci gabadha shaqaalaha u ah marka famaa jaariyatu abi zarci laa tabuthu ma faafiso xadiisanaa sheekadanada tabthiitha faafin dee umu zarci iyo abi zarci waxa weeyaan labadan reerkan sheekadiisa gabadhan shaqaalaha noo noo soo galgasha xogtayeed cidna uma sheegto war ay faafiso haba yaraatee ma jidho way qarisaa sirtanada warkayaga cidna ma gaarsiiso walaa tunaqixu walaa tunaqithu waaye ma qashimayso miiratanaa raashinkayaga tanqiitha waxa weeyaan raashinkii bay halkan ka hadlaysaa saasuu idin qoraya mise walaa tunaqis buu yidhi waay waa gabar aamina wey gabadhani laa tunafis ay laa tukhrij ama laa tufsidu ma xumayso ama khayaano lama degdegto ama tuugnimo wax loogama qaato miiratana soo maha raashinka yaga iyo guriga alaabta taal tanqiifa fasahaadin xadid khayaanayn midna ma soo gasho meel kale shay kale loogama dhigo walaa tamla-u mana buuxiso baytana guriganaga tacshiisha qashin guriga iyo qashin kama buuxso gurigu waa nadiif waa guri tirtiran oo xaaqan oo dhaqan oo dhalaalaya guriga iyaga wax qashina kagama tagta macnaha wey kama buuxso waa maxay kagamaba tagtaba waayo guriga waa wanaajisaa wey waa nadiifisaa wey qaalad waxay tiri ninkaasaa u ammaantay aab- hooyadiis way ka sheekaysay wiilkiisii iyo gabadhiisii iyo iyo sh- gabadhii shaqaalaha u ahayd ya waxaasoo dhan iyo isagiiba way ka sheekaysay soo ma qaalad waxay tiri kharaja waa baxay abuzarci walxal al awdaabu ciirta tum khabu la lulayo iyadoo ciirta jug iyo jacda lagu hayo la lulayo oo barwaaqo iyo barisamaad lagu jiro buu baxa maalin buu tegey falaqiya imra'atan haweeney buu la kulmay haweeneydaasoo macaha maceeda oo yihiin waladaani laba ilmood oo lahaa iyadoo ahaaday laba wiil oo ay dhashay haweeney haysata kalfahdaynaa moodi laba harmcad yalcabaani xaali cayaarayaan labadaasi min taxti khasrihaa yaa kellideeda gosheeda hoosteeda birummaanatayni bay ku cayaanayaan laba xabo laba rumaan waxaa moodid bay ku caycayaarayaan ninkaasi hadduu baxay oo barwaaqo ahayd oo subagga iyo caanuhu yaalleen haweeney buu arkay haweeney buu arkay laba ilmood bay wadatay laba rumaan bay ku cayaarayaan kellideeda ama maaragtay halkaa gosheeda ah waayo macnayaal badan baa lagu sheegaa ma labadeedii fadiye ama naasihii bay labadan ilmood haystaanoo ku cayaarayaan waaye labadaas markuu sidaa ku arkay haweeneydaas fadallaqanii anigi waa i fura ninkii saa ahaa anigiiba i furayo wa nakaxaa gabadhaasuu nikaxsaday labada ilmood iyo quruxdooda iyo haweeneyda iyo nidaamka iyo waxaa markuu arkay iyadiibuu raaca fa nakaxtu aniguna meel ma joogina waxaan nikaxsaday bacdahu gadaashiis rajulan nin oo sariya sayid ah ninkii hore ammaanaysa nin ka daran oo ka cajab badan bay heli doontaa laakiin kuma qancayso nin sayid ah ayaan guursaday madax ah haybad leh kaasoo rakiba fuula shariya ninkii hore ee faraska fardaha raaca waaye waa faras ka dheeraynta badan nin noocaas ayaan guursaday oo waaqada qaata khadiya hubka noocaasana qaata waranka khadiga la yidhaahdo oo meesha khadi la yidhaahdo loo nisbeeyey oo cumaan iyo baxrayn iyo xaggaa meel u dhoweey waranka halkaas loo nisbeeyey buu qaataa oo qaaliga ah waa nin madaxa waaraaxa ninkaas wuxuu ku soo caraabiyey calaya dusheeda nacaman nicmooley faariya tiro badan waxaanoo xoolo ah intaasoo meesi iyo nooc oo xoolo ah buu igu soo caraabiyey xoolo marka galabtii lasoo caraabinayo waa nin qani ah ninkaani waxaasoo xoolaa buu haystaa wuxuu ku yidhi marka waa tana waa acdaanii wuxuu isiyeebi tiri min kulli raa'ixatin nooc kastoo soo carraabay oo xoolaha ah zawjan qayb nooc kasta oo xoolaha ka mid a qayb buu iga sii wa qaala wuxuu igu yidhi kulii cun uma zarcin umu zarciye waxaan cun wa miirii ahliki reerkiinnina ka xiriiri oo raashin ka sii oo adduun ka sii ka xiriiri u waasici reerihiinnina wax sii ninkii hore waaba kaga duwan yahay sidan waa nin madax waa nin geesiya waa nin xoolo haysta waa nin deeqsiya waxaa doonti cun waxaa doonti ciddiinna usii dhiib waaye saa doonti ka yeed waa u fasaxanta ninkaa noocaasoo fiican baan hel falow qaalad waxay tiri falow jamactu haddaan is ururiyo isku geeyo kulla shayin shay dhammaantiis shaygaasoo acdaanihii kan dambe isiiyey kan dambe wuxuu siiyaana badan kan dambe wax kasta oo u siiyey haddii aan ururiyo maa balaqa ma gaari karo asqara aaniyati abizarcin abizarci weelashiisa kii u yaraa funjaanka weelka u yaraa waa abizarci ilama dhamma wixii abizarci baa ii muuqda bay leedahay wixii abizarci baa ii muuqanaya waa meeshay ka dhahaan malxubu ilaa lilxabiibi alawali jacaylku ma ahan ilaa xabiibkii hore kii hore ninkii hore unbaa jacaylku la jiraa haa ninkaa ku horeeyey gabadhan baa w- qalbigeeda la jira iyadoo barwaaqadani tan u badan tahay iyo dhaqaalayntu baa xaggii kale hore bay weli ku xidhanta waaye qaalat caaishatu waxay tiri qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam kuntu laki anigu waxaan kuu ahay caaishaay ka abi zarcin liummi zarcin abi zarci so u ahaa umu zarci gabadhan dambe oo ninkii hore oo abizarci ahaa so u ahaayoo kale baan ku ahay waaye weli waxaa la socotay se waaba furaye oo anigu mana ku furayo ya ilaa isagu waa isku hadday isku ficnaayeen abizarci gabadhi waa furo nin kale kabacdi guursatay soo maa waaye marka sidaas oo kalaan kuu ah marka ninkan wax badan oo uu bixinayo wixii yaraada abizarci ilama dhamma iyadoo xataa abizarci xumeeyey markii dambe oo furay ya ou saas sameeyey laakiin jacaylkay jeclayd baa raggii kale oo dhan ka indhasaabay ila ana waa awalu aswaajiha ni raggii iyada guursaday ninkii u horreeyey weeye fasakanat maxabatuhu fii qalbiha jacaylkiisi baa iyada qalbigeedii galay welidaa bay kariha ulul ra'yi dadka ra'yiga xagga sharciga maaha ahlul dadka ra'yiga iyo talooyinka bixiya qaarkood baa waxay karaahiyseen tazawuja imra'atin lahaa zawjun dallaqaha haweeney in la guursado nin hore furay makhaafata an tamiila nafsaha ilay cabsi looga baqayo nafteedu inay saas xaggaas ay u iilato ama weli ay ula jidho marka siday marka iyagu xogta u sheegeen dee raggu waa iska inahaas ay hadda sheeg sheegaan iyo wax la mida waa ay joogaanba oo ay uga warbar bixinayaan oo ay u iskula ballameen inaysan maarata waxba qarinin dayib kuwo raggi way qabay way ammaaneen say ahaayeen bay ku sheegeen kuwana sidii kaloo cagsiga ahayd ayay ku sheegeen waxaa laga garanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, dhaqankiisi wanaagsanaa iyo mucaamaladiisii iyo sidau maaragtay een, ula sheekaysan jiray ula hadli jiray ugu dhex jiray isagoo adduunkii iyo dadkii iyo dowladdii islaamka iyo diintii iyo wixii o dhan maamulaya oo maaragtay reerkiisii ou sidaas ugu dhex noolaa nebigu waaye alqaadi ciyaad baa wuxuu yidhi fi kalaami umi zarcin min alfasaxati walbalaagati maa laa maziid caleyh xagga fasaaxada iyo balaaqada gabadhan hadalkeeda waxaa ka muuqda buu yidhi umi zarciya wax dee wax kaloo lagu dara baan lahayn waaye hadalladeeda iyo cajaa'ibteeda iyo qaabka ay xaalkeedu yahay gabadhii sagaalaadna waa yaabaysaa qaabka u hadasha ayib wuxuu yidhi marka qad jamaca min xusni اlkalaami anwaaca xadiidkan waa xadiid cajaa'ib ah sidaas baa marka warkii ku dhammaaday xadiidkani akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi الnikaax baabu xusni اlmucaasharati maca alahli baabkaas ayuu ku wariyey oo ku sheegay marka xadiidkan waxaa loogu magac daray gabadhaas oo in la yidhaahdo xadiidu ummi zarcin ayaa loogu magac daray waaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab